لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى fasl wاlwaladu ilmihii lilfiraashi ay lisaaxibi اlfiraash qofka firaash kale firaashka qof kale ayaa ilmahana leh walaa cibrata wax ka soo qaaduma sugnaan lishabahin weekaansho bigayri saaxibihi ay bigayri saaxibi اlfiraash firaashka nin kale cid aan ahayn u ekaaday marka halka waxa uu kaga hadlayaa mualifku raximah allahu tacaala masalada ku saabsan hubuut annasab waxa uu ku sugnaanayo nasabku ilmihii abtirinta nin loogu abtirinaya waxa ay ku sugmayso arrinta koowaad marka waxa uu ka dhigay alfiraash alfiraash waxaa markaa uu uga jeedaa in gabadha ilmaha dhashay ay u tahay zawja xaaskiisii ay tahay amaba se ay tahay ama mawtuuca addoon isagu uu leeyahay oo bimilki ilyamiin lahaashaha uu leeyahay awgii u galmoodo qadiyadda markaa firaashka waxaa u daliila xadiidu caaisha radia allahu canha markii ay isku qabsadeen sacd ibn abi waqaas iyo cabdun ibnu zamca addoontii zamca inanka ama ilmaha waxa weeyaan ay dhashay oo sacd ibnu abi waqaas uu ku doodayey inuu walaalkii dhalay oo uu kala sii dardaarmay cabdu ibnu zamcana uu ku doodayey inuu isaga walaalkii yahay oo addoontii aabihii ay dhashay wuxuu lahaa akhii ay huwa akhii wabnu waliidati abi wulida calaa firaashih rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay isula xukum tegeen faqaala calayhi asalaatu wasalaam huwa laka yaa cabdi ibnu zamca adiga ayaa iskale ilmahan cabdi ibnu zamca macnaa sida adigu sheeganayso ayaan xukumay inuu walaalkaa yahay uma qaala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam alwaladu lilfiraashi wa lilcaahiri اlxajar waladka waxaa iskale saaxibu اlfiraash macnaa ka addoontiisu ay dhashay wa min baabi lowlaa waxaa soo gelaya ka sawjadiisa ama xaaskiisu ay dhashay waa haddii la ysku qabto weeye haddii la ysku qabsado walilcaahiri lxajarna macnaheedu waxa weeyaan ay lizaani kii isagu saaxibilfiraashka aan ahayn ee ka zinaystay gabadha ama addoon ha noqoto ama gabadh ninle ha noqotee ee ilmaha haddana ku haystay saaxibulfiraashka wax kalama lahaa waxa u sugan xajar yacni khayba wa khusraan faramadhnaan oo isaga waxba lama siinayo sidaas ayaa saxiixa in walilcaahiri alxajar loo fasiro oo in la yidhaahdo walilcaahiri alxajar ee waa cala zaani rajmu ka zinaystay waa la rajminayaa waa tafsiir aan sax ahayn sababtuna waxay tahay lannu laysa likulli zaanin xajar mid kastoo zinaystay xukunkiisu maaha ama xadkiisu maaha in la rajmiyo xadiidkuna waa caam markaa kuwa zinaystay mid la jeldinayo mid la rajminayo bay u qeybsamaa mid la jeedalinayo mid dhagax lagu dilayo marka haddii laga waramayo xadkiisa waa la kala qaadi lahaa ee si duuduuban looma yidhaahdeen walilcaahiri alxajar xadiidkani marka wuxuu asalu yahay wa aslun fi hubuuti اnasabi biاlfiraash waxaa markaa taasi ay leedahay shuruud shuruudda waxaa ka mida wujuudu caqdi zawjiya waa in ninkaa iyo gabadhaasi meher uu dhex maray meherkaasoo saxiixa wujuud caqdi zawjiya saxiix walow fi ictiqaadi naakix shardi ma aha caqdu nikaaxa dhex maray fii nafsi اlamri yani fi lxaqiiqa inuu yahay saxiix ee lababa waa soo gelayaan shardigan marka caqdu zawjiya dhex marow yahay mid saxiix ay muwaafiq lisharc gabadhaasi firaash bay u noqotay waxaa kaloo soo gelaya ida kaana bayna alrajuli wاlmarأa caqd yadunuhu naakixu صaxiixa haddii ninka iyo gabadhaasi caqdi nikaax oo ninku uu u malaynaayo inuu sax yahay ay wax ugu xalaaloobayaan uu dhex maro walow marka xaqiiqada la eego yaanu sax noqone oo nikaaxa noocaase nikaaxu shubha nasabku waa ku sugmayaa bilitifaaq walihaadaba wuxu uhi sheikhu lislaam ibnu taymiya kamaa fii majmuuci اfataawa mujaladka afar iyo soddonaad safxada saddex iyo toban faina almuslimiina mutafiquuna calى ana kula nikaaxi اctaqd الزawju anahu nikaaxu saaئq إida waطئa fiihi fainahu yalxaqhu fiihi waladhu wayatawaarahaani bاtifaaqi اlmuslimiin muslimiintu waxay isku waafaqeen buuhi nikaax kasta guur kasta oo zawjka ama ninku uu ictiqaadsan yahay inuu yahay nika nikaax saxa oo isleeyahy waxbaa kuugu xalaaloobaya haddii nikaaxa noocaasa gabadhii uu ugu tago waladka ama ilmaha ay dhashaa inuu isaga haleelayo loogu abtirinayo ayay muslimiintu isku waafaqsan yihiin oo waladkaayo isagu ay isdhexlayaan biitifaaqi اlmuslimiin wain kaana dalika nikaaxu baطila fii nafsi اlamr haba noqdoba nikaaxaas xaqiiqadiisa marka la eego mid baile laakiin isagu wuxuu islaabaa nikaax sax wain kaana dalika nikaaxu baطila fii nafsi اlamri biitifaaqi اlmuslimiin sawaء kaana naakixu kaafira aw muslima oo mid gaalabaa wuxuu guursaday ixdaa maxaarimihi gabadh ka mida dumarka maxramka u ah waxaanu isagu islahaa waa nikaax saaiqa bimacnaa kuu banaan ilmaha ay u dhashaa wuxuu noqonayaa mid isaga loogu abtiriyo maadaama ana zawja yactaqid annahu nikaaxu saaiq ama wuxuu guursaday isagoo arbaca ama afar dumara haya ayuu qaar kale ku daray khaamisa wa saadisa wa saabica kuwa afarta markaa dheeraadka ka ahi caruurta ay u dhalaan isagaa loogu abtirinaya maadaama anahu yactaqid anahu nikaaxu saaiq wa kadalika qofka muslimkaa hadduu u arka nikaaxani isagu uu isleeyahy waxbaa kuugu xalaaloobaya oo isuma arka inuu yahay nin sinaysanaya wuxuu isu arkaa nikaax sharciga oo saxiixa mid gabadhan ku guursaday laakiin waa khaldan yihi oo sidaa xaqiiqadu maaho nikaaxu sax maaha siduu isagu moodaya maaha oo jahli baa markaa sidaa moodsiiyey ama fatwo khaldan baa loo fatwooday nin baa gabadh ku guursaday nikaax bilaa weliya sidii markaa hore inoo soo martayna weligu waa shardi ka mida shuruudda nikaax oo nikaaxu la-aantii ansixi maayo laakiin ninkan bilaaweliga gabadha ku guursaday isma laha waad sinaysanaysaa wuxuu isleeyahy nikaax saxiixa ayaa gabadhan ama meher saxaba kuu haya ilmaha markaa nikaaxa noocaasa ku dhashaa waa duu nasab ninkaas ayaa loogu abtirinaya maadaama isagu isleeyahy waa nikaax saxa wakadalika waط'u shubha ayaa la mida oo haddii gabadh uu ku khaldamo xaaskiisii uu moodo ilmaha ay u dhashaa waa waladuhu buu noqonaya waa loogu abtirinaya walow wax nikaaxiiba isagiiyo gabadha ayaani ka dhaxayni maadaama uu moodayo isagu qaraa-inta iyo calaamaduhuna ay tusinayaan inuu moodayo inay tahay xaaskiisii marka markaaynu leenahay wujuud caqdi zawjiya saxiix yacnaa fii xaqiiqati اlamri aw fii danni naakix nikaax ama caqdi meher saxi waa inuu dhex maro ninka iyo gabadha si ay firaash u noqoto ama caqdigaasi ha noqdo mid saxiixa fi lxaqiiqa ama miduu u malaynayo ninkani inuu yahay caqdi saxiix oo wax ugu xalaaloobayaan labadu waa soo gelayaan waxaa kaloo firaashka shardi waa taxaququ taxaququ ijtimaacihi biha waطihi laha waa inay xaqiiqowdo gabadhan iyo ninkani markii laysu meheriyey kadib inay kulmeen oo uu jimaacay haddii se aanay aanay kulminba oo midkoodna uu ku noolaa sharqu dunya ka kalena fii karbi dunya oo aanay kulminba oo fa atat biwaladin oo ilmo gabadhaasi ay dhasho iyadoo xaaskiisii haddana ilmaha loogu abtirin maayo lannu laa yumkin an yakuuna minhu ilmahaasi inuu isagu dhale ayaan suurtagal ahayn hadduu ku furo sidaasoo kale fii majlisi alcaqd markii loo meheriyey buu yihi ma dhammaysteen haa haddaba dhegeysta way iga furan taha tii aada iminka ii meheriseen una ma amkana alwad yaani suurtagal ma aha inuu gabadhaasi jimaacay walihaada hadday walad la timaado laa yakunu walada lahu yanaa ilmihiisii noqon maayo arrinta saddexaad waa an talida fii muddatin laa taqilu can sittati ashhur mundu taxaquqi alwad ama mundu alcaqd waa in ilmaha ay dhashay muddo lix bilood aan ka yarayn uu ku dhashay lixdaa biloodoo laga soo tirinayo maalintii loo meheriyey macnaa maalintii loo meheriyey marka laga soo tiriyo lix bilood markay dhammaadaan kadibun waa inu ilmuhu dhasho laakiin maalintii loo meheriyey marka laga soo tiriyo lix bilood wax ka yar hadduu ilmo ku dhasho oo markay shan bilood u mehersanayd bay ilmo dhasha ama afar bilood markay u mehersanayd ninkan ama saddex bilood markay u mehersanayd ma noqonayo waladkiisii waayo ilmo ku dhalan kara lix bilood wax ka yar baan jirin sida ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay fi lqur'aani alkariim wa xamluhu wa fisaaluhu halaahuuna shahra macnaa xamliga muddada ilmaha caloosha gabadho ay ku sido iyo muddada la nuujinaya waa soddon bilood markaa soddonkaa bilood waxaad ka jartaa laba sannadood afar iyo labaatan bilood oo zamanu ridaaca muddadii nuujinta ila ilaahay waa ka yidhi wاlwaalidaatu yurdicna أwlaadahuna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima الradaaca afar iyo labaatan marka laga jaro oo radaaci ama nuujintii loo jaro maxaa soo hadhay lix bilood baa soo hadhay marka aqalu muddat اlxamli waxay culimmadu isku waafaqsanyeen inay tahay lix bilood ilmo nooloo lix bilood wax ka yar ku dhashaa ma jiro marka lix biloodba iyadoon u mehersanayn hadday ilmo dhasho waa ilmaheeda oo iyadu dee mar hadday dhashay xagga nasabka xagga hooyada bimujarad alwilaadu ku sugmayaa de mar haddii ay dhashay waxay doonaysaba ha ku dhashee waa ilmaheedii laakiin isaga ilmihiisii noqon maayo oo loogu abtirin maayo firaashku waa aqwa maa yahbut bihi nasab oo ama ha noqoto xaaskiisii gabadhaa ilmaha u dhashay ama ha noqoto addoontiisii waxaa abtirsiintu ay ku suganto waxaa u xoog badan firaashkaas in zawjadiisii ay dhashay maca muraacaat shuruud almadkuura iyadoo shuruudda aanu sheegnay la ilaalinayo ama addoontiisu ay dhashay fa yuqadamu calaa gayrihi waxa kaloo dhan waa laga horaysiinaya walihaada abuu mualifku yidhi walaa cibrata lishabahihi bigayri saaxibi oo haddii firaashka iyo shabahu ay tacaarudaan oo ilmihii ninbaa xaaskiisii ay dhashay ama addoontiisii baa dhashay mid kalena wuu sheeganayaa wuxuuse u eeg yahay kan sheeganaya ee aanay firaashkiisii ahayn gabadhan dhashay u ekaanshaha waxba laga soo qaadi maayo ee waxaa muctabarkaa xukumka lagu dhisaya waa firaashka walihaada inankaa ina zamca inuu yahay rasuulku uu xukumay maadaama zamca addoontiisii ay dhashay ee rasuulku uhi alwaladu lilfiraash walilcaahiri alxajar wuxuu u eekaa xagga shabaha marka la eego cutba ibni abi waqaas buu u eeka oo aa ninkii sheegtay haddana shabaha waxba kamuu soo qaadin rasuulku calayhi afdal asalaati watasliim waxaa kaloo uu ku sugnaadaa nasabku aliqraar aw alistilxaaq aliqraaru oo looga jeedo alistilxaaq ilmo majhuulu nasaba oo cid dhashay aan la garanahayn hadduunu sheegto uu idhaahdo aniga ayaa dhalay amaba se marka isagu uu dhinto warasadiisa ama kuwii dhexalkiisa lahaa ay yidhaahdaan macnaa waa walaalkaya ay yidhaahdaan tusaale ahaan qofkaa nasabkiisu sidaasuu ku sugmaya laakiin ka iqraarkaa sameynaya ama istilxaaqa ee odhanaya ilmahan aniga ayaa dhalay waa ilmo majhuulu nasaba cid ku haysataana aana jirin waa inuu yahay kaasi mid mukallafa ka iqraarka sameynaya oo mid qaangaada oo isla markaa caaqilo miir qabo waa inuu yihi mukhtaarna waa inuu yahay waa mid arrinta aan lagu khasbin waa inuu noqdo waladkuna waa inuu noqdo majhuulu nasab midaan nasab loo garanahayn cid markaa khasmiyo ku haysataana waa inaanay jirin waan yakuuna almuqiru miman yuuladu mihluhu limihlihi caadatan waa in ilmahan inuu isagu dhalayna wax suurtagala dee ay tahay oo nin kaba weyn isaga waar mise jir baa tahay soddon jir ninkan adleed anigaa dhalayna waa afartan jir ama waa konton jir maa yumkin haada suurtagal maaha taas aabbahay baan ka weynahay ama inankayga anigu aan dhalay baa iga weyn suurtagal maaha wa an yakuuna almuqiru miman yuuladu miluhu yuuladu limilihi miluhu limilihi caadatan yanaa waa inay ansixi karto inuu aabba u noqdo xagga da-da marka la eego wa yushtarad an laa yakuuna aliqraaru can zinan zinan ku dhalayna waa inaanu lahayn oo zinada iyada nasabkuma ku sugmayaa waa masalo la ysku khilaafsan yihi laakiin nikaax saxa baan ku dhalay de waa inuu leeyahy ama bimilkilyamiin oo addoontaydaa dhashay waa inuu leeyahay waxa kale oo nasabku uu ku sugmaa yanaa bilbayina caddayn bian yashhada shaahidaani annahu min zawjatihi aw amatihi haddii laba markhaati ay yidhaahdaan yanaa zawjadii ninkan ayaa dhashay tusaale ahaan ninkaa dhintay xaaskiisii baa dhashay ama addoontiisii baa dhashay ilmahana nasabkiisu saasuu ku sugmaya waxaa kaloo nasabku uu ku sugmaa aطuruq aطibiya almucaasira waxaa loo yaqaano alwasma albasma alwiraahiya albasmaة اlwiraahiya waa d n n ka dheecaanka la idhaahdo haddii markaa laga qaado labadoodaba ninkaa iyo ilmahaaba oo markaa bilbasma alwaraahiya alwiraahiya ay ku suganto annahu minhu meeshana nikaaxuu jiray ama firaashuu jiray addoon ilmahana nasabkiiu saasuu ku sugmayaa oo aطuruqu ibiya taquu maqaama alqiyaafa waxaa la idhaahdo alqiyaafa ayaa sida saxiixa iyadana nasabkuu ku sugmaa oo natiijadeedu ay noqonayso dee shabaha oo ekaanshaha qofku qofka u eeg yahay haddii shabaha wax ka xoog badan aanu meesha olin sida firaashkii oo kale dee shabaha waa ku sugmayaa nasabku sida bukhaariyo muslimba ay warinayaan usama ibnu zayd iyo zayd oo aabbihiiyo dadka qaarkood baa shaki gelin jiray inuu usaama zayd dhalay waayo waana isu ekayn marka maalin iyagoo jiifo oo wax huwan iyagoo isgarab jiifo oo marana huwan oo lugahooda ay muuqdaan ayaa waxaa soo maray nin qaa'ifa qaa'ifka waxaa la idhaahdaa aladii lahu macrifa bishabah bayna annaas waa ka aqoon u leh isu ekaanshaha dadku ay isu eeg yihiin marka intuu dul istaagay buu ihi ina hadihi alaqdaam labacduhaa min bacdin lugahan yanaa barhkood barhka kale ka soo jeedaan way isdhaleen fadakala الnabiyu calayhi الsalaatu wasalaam calىa caaئisha tabruqu asaariiru wajhihi yanaa min qowli hada الrajul rasuulku caaisho u soo galay iyadoo wejigiisa farxadi ka muuqato isagoo hadalka aada ugu faraxsan waayo usaama iyo zayd labaduba waxay ahaayeen kuwa rasuulku uu jeclaa usaama waa xibu rasuuli illaah wabnu xibi rasuuli illaah zaydna waa xibu rasuuli illaahi salى اllahu calayh wasalam marka aطuruqu ibiya alxadiiثana aqwa min alqiyaafa iyada ayaa ka xoog badan isu ekaanshaha nasabku uu ku sugmo haddii wax ka xoog badana meesha aanu oolin sida firaash iyo bayine iyo waxaana la isticmaalayaa waxaana turuqu ibiya la yidhaahdo haddii tusaale ahaan uu dhaco ikhtilaad yanaa beyn alawlaad caruur badan baa dhakhtar ku dhalata marka waxaa dhici karta inay in caruurtaasi ay isku khaldamaan oo lambarkii tusaale ahaan la siiyey la isweydaariyo marka waxaa lagu kala saarayaa albasma alwiraahiya in laga qaado ayaa lagu kala saaraya wa kadalika qadiyaddan uu mualifku ka hadli doono ee qurcada lagu kala saaray fii cahdi nabiyi calayhi salaatu wasalaam qorituurka oo addoon baa saddex nin isu martay mid walibana waxa weeyaan waa jimaacay iyadoo kii hore jimaaciisa istibra aanu ka samayn ilmo ayay dhashay ilmihii bay isku qabsadeen oo mid waliba uu yihi waa waladu amati iyadoo markaa daahira baan intan jimaace aan aan kaa iibiyey ama aan kuu hibiyey kii kale xuli ana sidoo kale duhrigaa laftiisa ayaan ayaan ugu tegey kii kalena saasoo kale bilqurca lagu kala saaray laakiin qurcada waxaa ka xoog badan oo dee imika meelo badan suurtagalka ah meel walba suurtagalka ma ahe albasma alwiraahiya laakiin ma banaano bay yidhaha ahlulcilmigu in la isticmaalo waxaa loo yaqaano albasma alwiraahiya oo lagu isticmaalo fi lansaab althaabitati sharcan nasabka sharci ahaan sugnaaday oo inuu ninku caruurtiisa dareeriyo u idhaahdo waar bilayna mariya arladu way iska kharibantahe aynu dheecaankaa iska qaadna bal in anigu idin dhalay iyo inay cid kale idin dhashay hada laa yajuus fasaad baa taa ka dhalanaya kadalika waxa ay sameeyaan kuwan kufaarta dadkan wadamadooda uqaxaya waxa ay ku sameeyaan oo ah inay baaritaanka noocaasi ku sameeyaan oo dabeetana ay dhacdo in mararka qaarkood ay yidhaahdaan ilmahan adigu mama dhalinba oo ragga qaarkood la sheegay inay waasheen qaarkoodna laga yaabay inay isdilaanba hadi waa mushkila fasaad bay tahay sababaysa iyo tashkiik laga shakisiiyo laga shaki geliyo dadkii fi lansaab athaabita fi daahiri sharc mar haddii ilmahani uu uu yahay miday dhashay xaaskiisii ama addoontiisu ay dhashay yanaa sidaa rasuulku xukumay calayhi salaatu wasalaam alwaladu lilfiraash u ekaansho cid kale u eegyahayo inaanu isaga u ekayn iyo in albasma alwiraahiya ay ku kala duwanaadeen iyo waxaasoo dhan waxba laga soo qaadi maayo kullu haada waa hayru muctabar sharcan wax laga soo qaadayaa ma jirto mana banaana in ansaabta ama nasabyada fii daahiri sharci ku sugnaaday in lagu isticmaalo ama banaana fasaada ka dhalana ayaa oge wuxuu yihi sheekhu waida ishtaraka zinadii baa timi hal yahbutu biha nasab ninkii gabadh buu ka zinaystay nikaax saxiixa fii nafsi اlamr iyo miduu isagu saxiix u maleynaya toonama dhex marin waa zina weye bimacna kelima marka isagii bay ilmihii u nisbayso waxay tidhi waa waladu fulaan isagiina ma diidin waa ogolaaday arrinta noocaas markaa nasab ma ku sugmaya waxaa la isku waafaqsan yahay nasab ay isku dhaxlaan horta inaanu ku sugmahayn taa iyada meel dhigo ile maxalu nisaaca waa inaad fahamtide laa yahbutu bizina nasabun yutawaarahu bihi bilitifaaq zinada kuma sugma nasab la ysku dhaxlaa xataa culimada leh waa loogu abtirinayaa ilmu ilma zinahan biyihiisa laga abuuray waxay leeyihiin xagga abtirsiinta ayuunbuu nasabku ka sugmayaaye laakiin nasab ay isku dhexlayaan noqon maayo laa yatawaarahaan masalada markaa ahlulcilmigu waa isku khilaafeen akharu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen zinada nasab ku sugmi maayo xagga aabbaha marka la eego xagga ninka xagga hooyada marka la eego waa ku sugmayaa nasabku oo inagii nidhi dee mar hadday dhashay waa hooyadii oo hooyanimadu bimujarad alwilaaday ku sugmaysa ama si saxa u dhasho oo sharciya ama si khaldane laakiin xagga ninka marka la eego ilmaha zinada ku dhashay nasab iyo abtirsiini u sugmi maysa ba ahlucilmiga badankiisu waayo nasabku wuxuu ku sugmaa nikaaxa sharciga ah ee shuruuddiisa dhammaystirtay ama qofkani uu isleeyahay waa nikaax sax oo saa'iq ah zinaduna waa shay faasida weeye oo baatila shayga baatilka ahina laa yakuunu sababan lihubuuti alaxkaami asharciya axkaamta sharcigaa sugnaansheeda sabab uma noqon karo oo beyca tusaale ahaan baatilka ahi axkaamta sharcigae beyca ka dhalata dee sabab uma noqon karo oo milkiyat lmabiic hubuutu milkiyat lmabiic lilmushtari iyo hubuutu sixa tasaruf fi thaman lilbaayic dee ka dhalan mayso oo beyca baatilka wixii lagu kala iibsaday kii iibsaday dee yeelan maayo thamankii iyo qiimihii la siistayna ka baayica ahi dee ma yeelanayo waa in lagu kala noqdo zinaduna waa sidaas oo kale maadaama shay baatila ay tahay axkaamtii sharciga ahayd alaxkaam asharciya ee nikaaxa ka ratibmaysay iyada ka ratibmi mayso ta kale mar haddii rasuulkuna calayh الsalatu wasalaam wuxu hi alwaladu lilfiraash walilcaahiri اlxajar oo daahirka xadiidku ha noqdaba in marka cid ay isku haystaan ay tahay khasmi uu jiro zaanigan mid kaloo ay isku haystaan oo isagu le addoontaydii baa dhashay ama xaaskaygii laakiin cumuumka walilcaahiri lxajaru caahir oo dhan zaani oo dhan inaanu waxba lahayn oo zinadiisaas aan ubad isagu uu dhalo loogu abtiriyaa aanay ugu sugmahayn baa cumuumka xadiidku uu tusinaya ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ee nasabkii xagga abtirsiintu zinada waa ku sugmaya maadaama laga abuuray bacdu minhu qeyb isaga ka mida mar haddii ilmahan laga abuuray waxaana adiladooda ka mida ninkii jurayj la odhan jiray caabidka ahaa ee gabadhu ay masabiday markii ilmihii yaraa loo keenay ee la yidhi adiga ayaa dhalay ilmihii yaraa intuu gujiyey buu wuxuu ku yidhi man abuuka yaa khulaam aabbahaa waa kuma in anow waxaa inank inankii yaraa ilaahay baa ka hadliyo wuxuu inankii yaraa yidhi abi raaciya alghanam aabbahay waa ka adhiga halkaa ku raaca sidaasaanu jurayj beri ku noqday wa sharcu man qablana ishkaalaad baa kolley xadiidkaa daliishigiisa ku soo arooraya su-aasha weydiiye ilmaha yar jurayj uhi man abuuk iyo jawaabta ilmaha yar yihi abi raaciya alghanam awalan jurayj nebi ma ahayn ilmaha yarna sidaasoo kale wadadaan ambiye ahayn hadalay ku hadleenun aabbaha waa kuma iyo aabbahay waa waa ka adhiga la jooga ta kale waxay ixtimaashaa amaba si ay aqbali kartaa in aabbaha uga jeedo un man waladaka man abukay man waladaka yaa ku dhalay isna abi raaci alkhanam markuu leeyahay ay waladani raaci alkhanam taana waa ixtimaasha marka kolley istidlaalka xadiidka masalada loo deliishadaa ma xoog badna waxaa sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala isagu uu deliishadaa deliil kale oo wuxuu yidhaahdaa haddii ninka xaaskiisu ay ilma nuujiso oo caanihii isagu sababta u ahaa ay ku nuujiso ilmahaasi iyadu soo u noqon mayso umun min aradaac isna muxuu noqonaya abun min aradaac buu noqonaya muxuu aabbo ugu noqday oo axkaami ay ku sugantay axkaamtii xagga taxriimka iyo maxramiyadu wuxuu aabbo ugu noqday in caanihii xaaskiisa oo isagu marka hore sabab u ahaa in ilmahan yari uu ku koray oo qayb markaa jidhkiisa ka mida ay ka timiba xaaskiisa oo isagu weliba marka hore sabab u ahaa markaa caanihii ayaa wax laysugu noqonayaa caanihiibaa aabba laysugu noqonaya iyo hooye biyihiisii ayaabuu ilaahay ka abuuray sidaanoo aabba ugu noqon ahayn min xaysu nasab sidaas ayuu leeyahay sheikhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaala waana kolley mid taa dambe waa qawi waa xoog badan tahay macanaa daliilkaa dambe waa xoog badan yihi calaa kulli xaal tan inaga iminka waddankeenna ka jirta wax nasab ku sugmaya maaha waa jujuub oo nin baa gabadh baa inta ay xumaan samayso nin odhanaysa hebel weeyi dabeetana ninkii waxaa lagu odhanaya un ma ka dhaaranaysa hadduu ka dhaarto waa layska sii deyn isagiiyo nasiibkii haddii uu ka dhaaran waayo khalaas ilmaha isagaa loogu abtirinaya calaa raqmi anfi iyadoo lagu sanduleynayo ma ogoshahayo ilmahan adigu inaad dhashay ma ogoshahay la odhan maayo waxaa laga yaabaa haddii la weydiiyo la idhahdo bal ilmahan ka waran inuu yidhaahdo oo maxaa meel walba way martay ilmaha maxaan ka garanaya hal huwa minii am am min hayri kolley xumaan isugu nimi laakiin ilmahaas inuu xaggayga ka yimi iyo inuu mid kale ka yimi garan maayo ayaa khaalibkooda ama dhammaantoodba ay odhanayaan haddana ilmihii bilkasab baa loogu abtirinaya markaa taasi xataa tanay culimadu isku khilaafeen waisku khilaafeen way ka baxsantay culimadu ta isku khilaafeen waxa weeye ninkan inuu ilmahan sheeganayo dee uu leeya anigaa dhalay oo bizina baan ku dhalay laakiin nimaan sheeganahaynba oo diidan ayaa lagu khasbaya oo loogu abtirinaya taasi sax maaha iyadu waida ishtaraka haddii ay wadaagaan halaaatun saddex fii wai amatin addoon ayaa ay jimaaceeda wadaageen fii uhrin bay ku jimaaceen malakahaa uhrigaasoo uu mulkiye addoontaa kullu waaxidin mid kastaoo minhum iyaga ka midi fiihi dhexdiisa oo bimacnaa addoontu saddexdoodaba way isu martay oo mid waliba markaa xaaraan ugumuu tegina xalaal buu ugu tegay oo addoontiisiiba meesha waxaa ka maqnaano wuxuu ahaa istibraagi ninbaa addoon buu lahaa iyadoo daahira uu jimaacay welina xamligeedu aanu daahirin oo aanu muuqan ayuu mid kale ka iibiyey waajibku waxay ahayd inuu istibraag sameeyo oo addoonta aanu iibin xataa yaclama baraa'ata raximihaa min alwalad ilaa uu ogaado raximkeedu inuu madhan yahy laakiin sidii muu yeelina isagoon istibraad samayn buu mid kale ka iibi kii markuu iibsaday ila waa addoontiisiiye isna istibraad isagoon samayn ayuu uhrigii laftiisii ku jimaacay mid saddexaad ayuu kiina kasii iibiyey waa tusaale fii uhrigii laftiisa iyadoo weli ku jirta markaasuu kiina uu jimaacay iyadoon istibra aan la samayn hadhoway addoontii uur yeelatay kadibna waa la isku qabsaday fa jaaءat waxay la timi biwaladin wadacawhu way sheegteen waladkii jamiican dhammaantoodba mid waliba wuxu uhi waa waladkaygii maxaa lagu kala saaraya haddii la idhaha firaash mid walba firaash bay u ahayd markan uu jimaacay oo addoontiisii bay ahayd waxaa rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim uu ku kala saaray bilqurca qorituur markaa qorituurka goormaa la isticmaalaya waa marka wax kale la waayo macnaa lagu kala saaro oo tusaale ahaan ilmo majhuulu nasaba cidda dhashay aan la garanahayn ayaa laba nin ama ka badan ayuu mid waliba u sheegtay mid walbana inuu ilmihiisi yahay waa suurtagal oo uu dhali karaa qurcada markaa xaaladda lagu kala saaraya waa marka wax kaloo lagu kala saaro qurcada ka xoog badan aanu jirin oo haddii dee bayine iyo caddayn la helo bayinada iyo caddayntaas ayaa lagu kala saaraya haddii shabah uu jirana mar haddii aanu firaash jirin shabaha ka xoog badani shabaha laftiisa waa lagu kala saaraya oo ka u ekaado ka u ekaado abaa la ilxaaqinaya waxaa kaloo shabaha ka xoog badan sida aynu horeba u tilmaanay aduruq ibiya oo lagu kala saaraya albasma alwiraahiya in saddexdaa nin laga qaado iyo ilmaha ka markaa ay isku waafaqaan dheecaankaas ee isaga iyo ilmuhu ay ka midoobaan ayaa ilmihii la haleeshiinaya qurcada marka la isticmaalaya waa marka aan wax kale oo lagu kala saaro oo iyada ka xoog badan aanu jirin oo tustacmalu qurcatu cinda almubhami min alxuquuqi aw lada tasaaxumi labadaa jeer baa qurcada la isticmaalaa oo axkaamtu ay ku sugantaha marka xaqi uu noqdo mid mubham oo yani laa yudra saaxibu qofkii xaqan lahaa la garan maayo iyo markuu tasaaxum dhaco oo xaq markaa loo siman yahay ayaa laysku ciidhiyo mid waliba naftiisu u doonaya walihaada kana nabiyu calayhi salaatu wasalaam ida araada safran aqraca bayna nisaa'i waayo raacitaanka rasuulku xaqay u siman yihiin buu ahaa sida raajixa aqwaal kalea ku jirta masaladee xaqa loo sameeyey dhibna waa noqon karaa dheefna waa noqon karaa fasahama fakana min almudxadiin nabiy llaahi yuunusba wuxuu u qori tuurtay isagii dadkii loo la socday ka cidda badda lagu tuurayo marka dhib baa meeshaa loo qori tuurtay dhib loo siman yahay dhibka iyo dheefta loo siman yahay ee wax kaloo dee dadkaa lagu kala saaro aanay jirin qurcada iyo qorituurka lagu kala saaraya wuxuu uhi sheekhu fa yuqracu waa loo qori tuuraya baynahum dhexdooda waman istaxaqahu ka ilmaha ku mutaysta bilqurca fa caleyh waxaa dushiisa oo lilaaakhareyni labada kale ay ku leeyihiin hulutha addiya yani adiyadii saddex meelood marka loo qaybiyo labay ku yeelanayaan oo kaanamaa in ilmihii loo qaybiyey oo labadan kalena waxa weeyaan mag laga siiyey mid walba huludkiisii mag uu ku qaatay isna ilmihii waxa weeyaan uu ku hadhay xadiidka abu daawuud iyo ibnu maajiya ay warinayaan min xadiidi zayd bnu arqam ayaa mualifku masaladaasi uu deliishaday qaala kuntu jaalisa cinda nabiyi fajaءa rajul min alyman faqaala ina ثalaaثaةa nafari min ahli اlyman aatow caliya cali bay u yimaadeen cali bin abi aalib yakhtasimuuna ilayhi fii waladin iyagoo ilma isku haysta waqad waqacuu calى imraأati fii طuhri waaxidi gabadh baaray saddexdooduba isu mareen طuhri qura dhexdii faqaala lاثnayn minhuma طayiba biاlwaladi lhada labuu ku uhi waladka kaa u daaye faqalaya ay saaxa waa qayliyeen oo mid waliba wuxuu ihi oo sidaan ugu daaya uma qaala lilithnayni طayiba biاlwaladi lihada faqalaya uma qaala antum shurakaa mutashaakisuun shuraako ishaysataa tihiin inii muqricu baynakum faman qaraca kharajat lahu اlqurca falahu اlwalad wacaleyh lisaaxibeyi hulutثa adiya فأقرc bynهm fجaclh لmن qرca fضaxika rasuul الlahi xatى badت أdraasه أو nawaadidh waay kitaaب الطلاq alaaqa ama furniinka axkaamtiisa kitaabi ka warramay kani weeye fasalka koowaad mashruuciyatu alaaq wa axkaamu huwa alaaqu jaa-izun weeyi ee mashruucun taana waa la isku waafaqsanyi inuu alaaqu yahay mid mashruuca waxaana tusiyey kitaabkiiyo sunnaha iyo ijmaaca ilahay baa hi aalaaqu marataan imsaaku bimacruuf aw tasriixun biixsaan laa junaaxa calaykum in طalaqtum الnisaa yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaa faطalliquuhuna licidatihina sunnadana waa ku sugayo faqad طalaqa الnabiyu calayh الsalaatu wasalaam xafsa kama fii sunani abi daawuud والnasaa-i faataahu jibriil faqaal raaji xafsa fainaha sawaamaة qawaama wakadalika cumar ibnu khadaab markii cabdullaahi bnu cumar uu yihi xaaskaaga fur rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi alliqhaa culimaduna waa isku waafaqsan yihin alaaqu inuu yahay shay mashruuca ibnu qudaama imaamka la haha kitaabkiisa muqniga ijmaac buu kusoo naqliya lagu ijmaaco laysku waafaqay calaa mashruuciyati alaaq haddaba xukumka takliifiga uu leeyahay waa maxay ma huwa alxukmu اtakliifi liلطalaaq alaxkaam اtakliifiya alkhamsa oo wujuubkii iyo istixbaabkii iyo taxriimkii iyo karaahadii iyo ibaaxadii shantaa xukum keebuu qaadanaya sida صaxiixa ah waa in la yidhaahdo shantaba waa qaadan karaa calaa xasab اlxaal oo alaaq xaaraana ayuu xaaladaha qaarkood noqda oo gabadhu haddii ay tahay xaa'id ama ay ku jirto fii طuhrin jaamacaha fiihi walam yastabin xamluhaa laa yajuusu طalaaq waa muxaram gabadhu haddii ay xayd leedahay amaba see طuhri ay ku jirto طuhrigaasoo dhexdiisa uu jimaacay welina inay uur leedahay iyo in kale aan la kala ogeyn inuu xaaladdaa furaa ma banaana sababta loo mamnuucayna waxay tahay waa ciddada ayaa gabadha ku dheeraanaysa oo faطalliquuhuna liciddatihinna bay khilaafsan tahay oo liciddatihinna waxaa looga jeeda ay fii zamanin yumkinuhuna fiihi istiqbaalu اlcidda dumarka waxaad furtaan wakti ay suurtagal tahay inay ciddo tirsiga ay bilaabaan gabadhu iyadoo xayd leh haddii la furo ama iyadoo daahira laakiin aan la kala ogeyn maxaamil ba mise waa hayru xaamilla inay ciddo tirsigii bilowdaa suurtagal uma aha wakadalika waxaa culimmada qaar ay yidhaahdaan haddii gabadha marka uu furo uu hubo ama ay ula badan tahay inuu faaxisho ku dhacayo ma banaano inuu fura lannahu shayga laa yumkin tarku اlxaraam ila bificlihi aw ibqaa'ihi faficluhu aw ibqaa'uhu waajibun shayga aan xaaraantii laga tegi karin ilaa isaga la sameeyo ama isaga la daayo macnaa in la sameeyo ama la daaya maxay noqonaysaa haddaanu horu jirin in la sameeyo hadduu horu jirayna in la daayo waa sida nikaaxi oo kale waajib bay noqonaysaa marka gabadha caqdiga ama nikaaxa saxdaa uu ku xaaska ugu ah haddii furniinkeeda ay ka dhalanaysa ninkani faaxishatu zina inuu ku dhaco macnaheedu wuxuu noqonayaa faaxishatu zina kama tegi karo ilaa nikaaxa inuu sidiisa u daayo mooyaane marka inuu sidiisa u daaya waajib bay noqonaysaa alaaqu mararka qaarkoodna waxa uu noqdaa waajib buu noqdaa yajibu alaaq oo xaaladaha waajibka uu noqonaya waxaa ka mida iilaaga haddii ninku gabadhiisa ka dhaarto xaaskiisa ka dhaarto afar bilood muddo ka badan ayuu ka dhaartay inaan u dhowaanahayn iilaa baa la idhaahdaa afarta bilood markay dhammaadaan baa lasoo joojinaya waxaa la odhanayaa dhaartii ka noqo ka kafaaro gudo gabadhii ku noqo haddii taa uu diidana fur baa la leeyahy furniinkuna xaaladda waa waajib liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusa arbacata ashhur fain faauu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicu caliim nacam waa waajib markaa xaaladda ah wakadalika waxay waajib noqonaysaa xaaladaha qaarkood oo gabadhu ay ay dayacdo bacda xuquuq illaahi alwaajiba oo sida raajixa gabadhu hadday salaada ka tagto walow tarku salaa waa kufriba haddaan la odhanba haddii gabadhi salaaddii ay tukan weydo waajib bay ku tahay ninku inuu iska furo gabadha ah hadduu ninku tukan waayana nasteexo dabadeed gabadha lafteeda waxaa waajib ku ah ninkaas inay dalabto in laga furo ama laga faskiyo taariku salaad inay meel la jiifto ma ah dalaaqu xaaladaha qaarkood wuxuu noqdaa mustaxab buu noqdaa oo haddii idaa qasarat almara fii adaa'i bacdi xuquuq illaahi subxaana wa tacaala waxa uu noqonayaa alaaqi mustaxab gabadhaa inuu iska furaa makruuhna waa noqdaa idaa lam tadcu ilayhi xaaja maca istiqaamati zawjeyn wax baahiya oo alaaqa waxaa la idhaahdo keentay baan jirinba xaaladooduna waa iska toosan tahay alaaqu makruuh buu noqonayaa xaaladdaas imaam muslim wuxuu saxiixiisa ku wariyey ana nabiya calayhi salaatu wasalaam qaal ina shayطaana yadacu carshahu cala alma fayabcatu saraayaah shaydaanku kursiga xukunka wuxuu dul dhigtaa biyaha cala albaxr halkaasuu ka soo diraa ciidamadiisa faadnaahum cindahu faacdamuhum mansilata cindahu akaruhum fitna kooda agt kooda agtiisa ugu derajada sareeya waa ka ugu fitnaynta badan saasuu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam ciidamadiisu waxay u kala derajo sareeyaan sida ay u kala fitno iyo kharibaad badan yihiin bani aadamka ay u kala fitnayn og yihiin fayajiu axaduhum fayaquulu facaltu kada facaltu kada mid ciidamadiisii ka midaa imanaya markaasuu odhanaya saasaan sameeyey saasaan sameeyey suu odhanaya lam tasnac shay maxaa maad samayn macnaa wax weyn oo buuran maad samayn fayajiu aakharu mid kalaa imanaya fayaquul maa barixtuhu xataa faraqtu baynahu wa bayna imra'atihi ninkii ina aadam ahaa ninkii ina aadam ahaa kamaan dul dhaqaaqin ilaa isagii xaaskiisii aan kala kaxeeyey fayaquulu nicma anta adaa adaa u wanaagsan ragga maanta ninkaaga hawshaa soo qabta marka hawshaa uu shaydaanku shaqaalaha usoo dirsanayo alaaqa ah ee sidaa uu ugu farxayo derajada uu ku siinayo ka hawshaa qabtay haddii wax xaajoo keenay ba aana jirin sabab keentay ma jirta laa xaaja diiniya walaa xaaja dunyawiya xaaladooduna waa iska mustaqiim ninkiiyo gabadhii ugu yaraan muxuu noqonaya alaaqu makruuh buu noqonaya walihaada ba cabdillahi bn cumar baa gabadh furay markaasa waxay tihi hal ra'ayta fiya cayban wax ceeba miyaad igu aragtay faqaala la qaala fafiima tuطalliqu imra'ata muslima waayo gabadh muslimada sabab la-aan maxaad maxaad ugu furaysaa faraajacaha cabdillaahi bni cumar hadalkeedaas wuxuu sabab ugu noqday inuu gabadhii waxa weeyaan uu soo celiyo alaaqu wuxuu mubaax noqonayaa ilaa xadd ibaaxa uu soo gaarhayaa idaa kaanat muqasira fii xuquuqih aw yatadararu biha haddii gabadhan ninka xuquuqdiisa ay ka gaabinayso amase dhibaataba ay ku hayso cala sabiil mithaal waa saliiطat lisaan waa mid carab kulul oo nafta u keentay ninka manaa gogoshay ku cuntaa say soomaalidu yidhaahdaan inuu iska sabru iska haysto oo suxbada iyo weladka uu eego way u banaan tahay inuu iska furaana way u banaan tahay mar haddii arrintu xuquuqdiisii isaga dunyawiga ahaydun ay ku saabsan tahay waana dalbi karaa waana ka tanaasuli karaa marka dalaaqu xagga xukumka takliifiga marka la eego calaa xasabi xaalatii buu ku xukum qaadanaya waajib buu noqon karaa xaaraan buu noqon karaa oo makruuh oo mustaxab oo mubaax oo calaa xasabi alxaal dalaaqu marka wuxuu leeyahay shuruud intaynan shuruuddiisa u gelin ilaahay raxmaddiisa waxaa ka mida inuu dalaaqa sharciyeeyey waana sida caqliga fiicanna uu keensanayo waayo haddii ninka gabadha mar haddii loo meheriyaba la odhan lahaa dhimashunbaa idinkala kaxaynaysa waa laysku dhib mudan lahaa waxaa dhici lahayd gabadhii oo xuquuqdiisii aan gud ahayn oo dhib mooyaane dheef baanu lahayn inay ku tolaato laakiin ilaahay ta noocaasa waddo uu iskaga furfuro ninku ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u yeelay waxaana dalaaqa xagga ragga loo mariyey leanna raggu arrimaha caaqibadooda cidhibta dambe iyo waxay ku dambaynayaan waa uga dhowri og yihiin dumarka oo dumarka waxaa ku fara badan caadifadda caadifadduna waxay keentaa go-aan deg dega in la gaadho ayay sabab u noqotaa ta kale dalaaqa waxaa ka dhalanaya takaaliif maaliya baa ka dhalanaysa takaaliif maaliya yacnaa xoolo iyo adduunyo dalaaqu uu waajibinaya baa jira marka gabadhana takaaliif maaliyada ku waajibi mayso haddii yada gacanta loo gelin lahaa ila waxba kharash dalaaqu usoo duwayo ka warwari mayse markiiba waxa weeyaan baaska waa ridi lahay dabada isu qaban lahay laakiin ninku waxa laga inu idhaahdo wallahi meherkii maad siin haddaad maanta furto meherkeedii xaggaad ka keeni adaa lagaa sugayaa waxay u baahan tahay mutca waxay u baahan tahay nafaqay u baahan tahay inta ay ciddada ku jirta haddii alaaq tusaalahaan rajcuu yahay sakan bay kaaga baahan tahay waxaasoo waxaasoo dhan markuu xisaabahaasoo dhan isu geeyo ayaa waxaa laga yaaba inuu dib uga joogsado dalaaqii inuu xeeriyo ayaa dhici karta yacnaa suxbadii iyo waladkii inuu xeeriyo walihaadaba xagga ragga la mariyey alaaqa caqliguna wuxuu keensanayaa mashruuciyatu alaaq waayo gabadh wada joogooda haddii mafsado mooyaane maslaxa baanay ku jirin yanaa shareecada islaamku ma sugto shay mafsado mooyaane maslaxa aan lahayn ama mafsadadiisa iyo dhibaatadiisu ay ka fara badan tahay maslaxadiisa dalaaqo haddaba shuruud buu leeyahy shuruudda qaarkeed wuxuu u noqonayaa muطaliqa oo ka wax furaaya qaarkoodna waxaa shuruudda ay u noqonaysaa qofka furnigu ku dhacayo gabadhiiyo qaarna siiqada marka ninka wax furaya shuruuddiisii buu soo horreysiyey wuxu uhi huwa jaa-isu min mukalafin mid mukalafa maruu ka dhaco oo bimacnaa ninka wax furaya waa inuu noqdo horta mid miyir qaba oo ninku hadduu waalan yahay laa yaqacu alaaquhu alaaqiisu dhici maayo waayo mukalafba maaha alaaqu qasdi buu u baahan yahi iyo niyo inuu qofkani bimacnaa u qasdiyo oo inuu wax furo dee uu niyeysto ninkii markaa waalaana taasi suurtagal kama ah ilmaha yareen mumayiska ahayn ee weli aan garaadsanna dalaaqiisu ansixi maayo bilijmaac si laysku waafaqsan yihi oo kaa majnuunkee waalanunbuu meel la maraya laakiin waxaa laysku khilaafay asabiyu lmumayiz hal yasixu alaaqu sabiga macanaa kaan qaan gaadhin laakiin wax kala garanaya oo dalaaqa waxaa ka dhalanaya dee garanaya ma yataratabu cala alaaq garanaya kaa culimadu waa isku khilaafeen jamaahiir lculamaa waxay yidhaahdeen mar mar haddaanu mukalaf ahayn alaaqiisu dhici maayo aimada qaarkoodna waxay leeyihiin oo sida xanaabiladu ay u badan yihiin mar hadduu mumayi mumayiz yahay dalaaqiisu waa dhacaya qwl qowlka hore ayaana raajixa oo sabiga ama khayrulbaaliga mumayiskaa iyo ka khayr mumayiskaa midna sida saxiixa mukalaf ma aha waa inuu noqdo mukhtaarin mid aan lagu khasbin alaaqa oo hadduu mukrah yahay cala alaaq mid alaaqa lagu khasbay oo shuruudii ikraahuna ay u dhammaystirantay dalaaqiisu ansixi maayo axnaf thaabit ibnulaxnaf ayaa cabduraxmaan ibnu zayd nin la odhan jiray oo dhintay ayaa umuwalad addoommo ninkaasi uu lahaayoo carruur u dhalay ee marka uu dhintay mid ka mida ayaa inan uu dhalay cabdiraxmaan ibnu zayd oo la odhan jiray usayd ibnu cabdiraxmaan uhi waar ii guuri umuwaladkan uu ka ka dhintay waxa weeyaan aabbahaa dabcan markay ciddadu dhammaatay saasuu ku guursaday dabeetana nin kaloo ka weynaa kan u guuriyo la odhan jiray cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibnu zayd ayaa maqlay oo weliba dee amiirna ahaa kadib wuxu uhi wuu ii yeedhay thaabit ibnu laxnaf baa wuxuu le wuu ii yeedhay markaan u galay waxaan u galay iyadoo jeedalkii uu dhinac yaallo tan wuxuu igu yidhi fur gabadhan haddii kale kan kani dhinac yaalla kanaad surranti macnaa waan ku karbaashaya tan wuxuu ihi faطallaqtuha waan furay kadib waxaan u tegey buu yidhi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu iyo cabdullaahi bnu zubayr labaduba waxay ii fatwoodeen waa xaaskaagii bimacnaa alaaqaa ku dhacay ikra waxba kama jiraan alaaqu wuxuu u baahan yahy de inuu qofku u qastiyo ninka lagu khasbay gabadha furna furniinka uma qastiyin takhalus min shari اlmukri ka khasbay sharkiisa un inuu lafihiisa uga badbaado ayaa qasdigiisu uu yahay sida صaxiixana mukrahu ma aha mukalaf oo kelimaة اlkufri haddii uu ku hadlo iyadoo qalbigiisu uu ka bad qabo ayaanu ku gaaloobahayn wixii markaa ka sokeeya dee cuquud ku saabsan ama caqdu nikaax ama caqdu طalaaqin aw caqdu beycin min baabi اlأwlى mar haddii kufrigii baanu guntamahayn lagu khasbay axkaamtiisa aanay ka ratibmahayn cuquudda kalena waa min baabi اlأwlaa marka waa inuu mukhtaar noqdo mid bimacnaa doortay furniinkan oo cidi aanay ku khasbin waxay markaa culimmadu isku khilaafaan alaaqu asakraan ninkii isagoo sarkhaansan xaaskiisii furay asukruna kolley waa anwaac wuxuu leeyahay laftiisu maraatib ninku haddii sababta uu sirkaamay ay tahay sabab aan xaaraan ahayn oo calaa sabiili mithaal wuxuu isticmaalay dawo deetana dawadii baa madax martay oo sukri sabab ugu noqotay amaba se waa waa la suuxiyey iyadoo camaliyad loo diyaarinayo deetana suuxdinta noocaas isagoo ku jira ayuu kala hadlayaa oo waxbuu furayaa oo waxbuu guursanayaa waxbuu iibinaya waxbuu iibsanaya intaa waa dhurmaya ismana oga waxaa dhici karta inuu ku khaldamo shay aanu islahayn waa wax lagu sirkaamo yacanaa uu cabo loo qariyo ama ama sharaabba loogu daro macnaa cudurdaar hadduu jiro oo qofkan isagoo aanu uqastiyin isticmaalka shaygan muskirka ah iyo inuu sirkaamo aanu uqastiyin kaa talaaqiisu dhici maayo bilijmaac waa la isku waafaqsan yihi ka la ysku khilaafay waa ka sukrigiisu bigayri cudrin uu yahay cudurdaar la-aan buu sirkaamay oo camdan buu wax lagu sirkaamo u cabay ama u cunay amaba dee u isticmaalay kaasaa la ysku khilaafay kaa laftiisu xaaladuu leeyihi ee xaaladda talaaqiisa la ysku khilaafsan yahay waa marka aanu garanahayn waxaanuu ku hadlayo laakiin haba sarkhaan ba ha noqdee wax lagu sirkaamo ba ha cabee haddii waxaanuu ku hadlayo uu garanayo dalaaqiisu waa dhacaya isagaana waxa weeyaan qaraa-intana waa lagu garanaya isagana waa la weydiinayaa inta weliba la dhaariyo ilaahay ku dhaaro baa laleeyahy inaanad wixii aad ku hadashay wuxuu ahaa aanad garanahayn marka dambe gabadhiis odiga furay ma anigaa furay hadduu yidhaahdo mabaan ogeyn waxaan ku hadlayey waa la dhaarinaya oo marka qadaan waxaa la xukumayaa mar haddaan waxba kala garanahayn gabadhi inaanay ka furmin laakiin diinan arrintu xagga ilaahay bay ku maqan tahay oo ilaahay baa og subxaana wa tacala inu wax kala garanaya in kale ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay ninka sakraanka waxbaan kala garanahayn inaanay waxba ka ansax ahayn laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun marka ida kaana laa yaclam maa yaquul qofkani wixii uu ku hadlayay haddaanu garanahayn waxaas inaanu ka ansaxayn ama salaad ha noqdo ama alaaq ha noqdo ama wax kale ha noqdee ayaa ayaddu faa'ideyneysa ta kale sakraanku waa caqligiisii ayaa maqan majnuunka ayuu la meel yahay sabigii caqligiisu u joogay wax kala garanayey ee mumayiska ahaa haddii alaaqiisu aanu ansaxayn ka sakraanka min baabi ilawlaa waa inu alaaqiisu aanu ansixin waana qowl ka sugnaaday saxaabada cuثmaan ibn cafaan sheikh islaam ibnu taymiya wuxuu uhi garan maayo axad saxaabada ka mida oo cuثmaan masaladaa ku khilaafay wakadalika cumar ibn cabdilcaziiz wa kayru waaxid min alaima min asaabiqiina wallaaxiqiin ayaa ku tegay sakraanka wuxuu ku hadlaya aan garanahayn dalaaqiisu inaanu ansaxayn qolooyinkani alaaqiisu waa ansaxayaa macnaa gabadha waa ka furmaysaa waxay leeyihin soo kan ilaahay la khitaabay sakraanka ee la hadlay haddii aanay waxba ka ansaxahayn sidee buu ilaahay keyfa yukhaaibu soo kan ya ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara xataa taclamu ma taquuluun laakiin istidlaalka noocaasi sax maaha oo macnaheedu waxa weeyaan intaanay sirkhaamin baa hadalkan lagula hadlaya oo qofkii oo sirkhaansan oo waxbaan kala garanayn la odhan maayo war salaada ha u dhowaan ilaad wax kala garanayso waa qabla sukri baa hadalkan lagu yidhi ama fii bidaayati sukr markuu weli wax sii kala garanayay waxaa kaloo ay yidhahdeen ciqaab baa looga dhigaya mar hadduu isagu sirkhaamay oo xaaraan uu cabay ama uu cunay waxaa lagu ciqaabayaa haddii gabadhiisi uu furo in laga furo taana waxaa la leeyahay qofka sirkhaama muskir cabba ciqaabkiisa shareecadu kumay darin in haddii wax uu furo la yidhaahdo gabadhi waa ka furantay weligii waxba yaanu kala garanay ciqaab kale oo taa ka duwan ayaa shareecada islaamku a u yeeshay wallahu aclam waxkum billahi towfiiq salى اllahu calى nabiyina mxamed wcalى alih wasaxbihi wslama tasliima kaiira